اxtijaajna waa loo naqlinaya taaliifna waad u naqlin kartaa si kastaba arintu waa taasun ama iyada san uu leeyahy riwaayada du leeda waxba lama naqlin karo taas iyada waa wax dee bal markana camalkii dadkana kaba dheer ijmac kale oo dee isaga midkii lasoo naqliye taa oo taa jawaaskeed lasoo naqliyana uu ka hor imanayo ijmaca qowlkan uu sheegtayna afraad yar mooyaane cid kaleo dee qowlkan kuba qowshayna aan laba garanayn xadiisku daliishadayna macnaha ma keenayo intaa wey marka walaa yaqulu muslimun muslim ma oranayo qaala nabiyu bilaa riwaayat macnaa ma odhanayadu dee waa nadmigaa keene manaa isaga wuxuu kaba cabiray culimadu waxay isku waafaqsan yihin inaanay banaanayn in ruux muslim ama ruux yidhaaho qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam bilaa riwaayatin riwaayalaan ujeedadu de haddii aanu xadiidkan uu soo naqlinaya agtiisa aanu sanad ulahayn ama riwaayo ulahayn oo agtiisa mid lagu wariyey walow awjuu taxamulkii ugu daciifsanayda haba noqotee lagu wariye aanu ahayn sababtuna tani waa istidlaalkiisii xadiidkii uu daliishada alkhofilkadiib inuu kuba dhaco rasuulkii ilaahay dee markaa beenu kaba sheego oo man kadaba calaya mutacamidan uu ehelkeed kaba mid noqdo taa ka cabsigeedba wey lakiin bal masalada waxay ictiraada waataan ogaanay alxasanu xadiidkii xasanka ahaa oo saxiixii baan halkaa kaga soo gudubnay wahuwa xadii fi lxujati kasaxiixi wa dunahu insiira litarjiixi liana hada qasurat rijaaluhu fi lxifdi duna munkarin yanaaluhu wuxuu ihi wahuwa xadiidka xasankii fi lxujati xagga xujada ama ixtijaajka la xujaysanayo ka saxiixi saxiixii buu la mid yahay imanka isagoo wax tacriif uu leeya inoo sheegin uba waa si aan ibnu kasiirna ku aragnay baaciska ayuunbuu ku bilaabay arrintan mar dambe iman jirtay ka hadalkeedu ayuu kusoo hordheysiiyey oo xagga marka la eegay xujaysiga la xujaysanayo ka saxiixi saxiixii buu la mid yahay horta oo markaa waa lagu camal falayaa la xujaysanayaa la daliishanayaa sida xadiidkii صaxiixaaba loogu camal falayey la xujaysanayay loo daliishanayey wa dunahu wa duna صaxiixi صaxiixii mid ka hooseeye weeye oo xagga uga hooseeya insira haddii loo kaco litarjiixi tarjiix wax la kala raajax yeelayo oo haddii adilo iscaariday ay jirto iska hor timi oo inaan jamcin karahayn dee aynaan markaasana ugu wada camal fali karahayn aan u baahano ka raajixa inaan qaadano kii marjuuxaana laga tago kol haddaan labadoodii lagu wada camal falahayn marka waa markay dee muuqanayso tafdiilkoodan ay kala fadilayiin markuu muuqanaye iyada waktigaa tarjiix loo baahdo wax iscaaradayaa jiraan oo aan dee tarjiix loo baahday bal marka dee martabadiisii la gaadho markaa xadiidka xasankii waa ka hooseeya kii saxiixa ahaa oo saxiixa binawcayhi laga horreysiinaya xasankii binawcayhi taas weye oo wahuwa isagu xadiidkan xasankii fi lxujati xagga ixtijaajka la xujaysan camalfalka lagu camalfali istidlaalka iyo ixtijaaj ka saxiixi saxiixi unbuu la mid yaho saa saxiixa loo xujaysanaya isagana loo xujaysanaya wa duunahu ay wa duuna saxiixi saxiixi mid ka hooseeya weeye xagga martaba ahaan inay taasi waa waxaa ka dhexeeya markaas waa martaba ahaan waa uga hooseeya insira haddii loo kaco litarjiixi tarjiix wax la kala raajix haddii la iscaarudo saxiixa la horreysama markaa xasankii waa laga tegi kol haddaan labadoodii lagu wada camal fali karahayn oo xaggaa waa uga duunsaya lianna hada qasurat rijaaluhu fi lxifdi duuna munkarin yanaaluhu wuxuu lianna hada maxaa uu dunahu duuna saxiixi duunahu insira litarjiix uu yahay oo rutbadiisi ay uga hooseysaa rutbadii saxiixa isagoo xaggii ixtijaajka la wadaagsanayaba lnna lianna hada kan xasankaa qasurad way gaabatay rijaaluhu ruwaadiisii rijaashu imika ruwaad iyo sanadkiiya waa isla wada mid rag iyo dumarna waa dee waa la yidhaaha inta badan ha u badaadee ragba waa ruwaadii isaga warinaysay ayaa gaabnaatay dee mana aha shardi in sanadkaasi raggiisu ay wada sidaa yihiin mid kamidi hadduu rijaasha ka mid noqdo kan yar baa xukum kale inta badan oo xukumkii yeelanaya oo bal markaa martabadan dee ayuu noqonaya haddaba walow raawi keliyo sanadkii kusugan ba haba noqotee rijaashiisi ama ruwaadiisi way gaabatay fi lxifdi xaqgii xifdiga iyo dabdiga waxay ka gaabatay maxay can rijaali saxiixde rijaashii saxiixa ayay ka gaabteen duuna munkarin munkar ama inkaar dee waxa weeyaan xadiidkii la inkiro waxaan abalba markaa uu raawigani uu la gooni noqdu isagu warinayaa martabadiisu ay tan tahay dee munkar aanu ahayn ama shaadba aanu ahayn duna munkarin munkar duunkii ama munkar la-aantii de inkaar inkaarkaasoo yanaaluhu kaa isagu waxa weeye ee isagu ka gaabtay rijaashii saxiixa riwaayaadkiisii asiibaya ama gaadhaya oo macnaa aan ninkan lagu tirinayn waxyaalaha uu la gooni noqdaanin dee ama munkar uu yahay ama shuduud iyo dabdigiisiba aada u hooseeya dabdi sidaasa maba laha marka wuxuu la gooni noqdo dadka kala gooni noqdo waxaa lagu tirinaya munkar ama shuduud kaasi isaga rijaashii xasanka ma aha oo kaa maaha oo heerkaa ma gaadhisna heerkii sare itqaanka sare ahaa ama dabdiga kaamilka ahaa ee rijaashii saxiixa lahayd ba ka yar hooseeya mana aha midee dabdi la-aan intuu iyo itqaan la-aan ku sifoobay lagu tirinayo wuxuu la gooni noqdaa inuu munkar ama shaad yahay adigu laguma tirinayo taasna maba aha iyagu buu martabadoodii hoos uga yar dhaadhacay awqaada qaarkeede kolley khada bashar lagamaba waayo xataa kaa mutqinkaa waa ka dhacay haddaba waxaan macno lahayn marka wuxuu warinaya loo sheega wax lagama soo qaadee laakiin kani khada dee taa ka ziyaadsan buu leeyahy se wax ka qaalib noqday sual xifdigaasi ama khadaasi ka qaalib noqday maaho hadduu ka qaalib noqdo waxa lagu tirinaya waxa uu la gooni noqday keligii warinayo inuu munkar yahay ama shaad yahay bal tacriifada inoo i dambeeya iyadoonii taasi jirin wey markaa meesha maxay tahay waa beyd kalena waa kolley waa inoola socdaa tan inooba raaci doonaaye tacriifkii buu inoo sheegayaa sheekhu halkan xadiidkii saxiixa tacriifkiisa inoo horeeyey shuruudo shanana waan ku soo marray markaa wuxuu inoo muujinayaa beydkadu sheekhu inoogu sheegayaa shuruudihii aynu soo maray xadiidka saxiixa iyo xadiidka xasankaa intooda badan way wadaagsanayaan laakiin shardigii ah halkan dabdi taami inuu raawigan u sugnaaday oo uu yahay balkaa dabdi taama uu leeyahay taas baa ay ku kala duwan yihiinoo kan raawigii saxiixuna dabdi taama loo shardeeyey kana inuu dabdi iyo xifdi leeyahay heerkaa yaanu gaadhin be laakiin aanu gaadhinun heer dee intuu xifdixuma ka qaalib noqotay dabdi la-aani ay u badan tahay lagu tiriyo wixii uu la gooni noqday inuu munkar yahay ama shaad yahay laguma tiriyo heerkaasna aw ka sareeyo kii kalena aanu gaadhin inta kale waa iska mid subeedka dambe wa inoogu ishaari doono waana tacriifkii aan sharx nuqbayaba kuwa soo aragnay haddaba tan weeyaanoo intaasaa udhaxayso ujeeddadu waxa tarjiixa keenaya dee lama sinee xaggii dabdigii ruwaadda uu kaga hooseeya ruwaadiisu ruwaadda saxiixa way kaga hooseeyaan dee kol hadday taasi jirto tarjiix haddaan u baahano waxaa la horreysiinayaa saxiixi baa la horreysiinaya markaan tarjiix u baahno ama marka kale de xadiidkan waan iska xujaysanaynaa si aan saxiixaba uxujaysanayno lianna haada kan xasanka ah qasurad way gaabnaatay rijaaluhu ruwaadiisi waxa weeyaan fi xifdi xifdiga iyo dabdiga can rijaali saxiixi saxiixa rijaashiisi way kaga gaabnaadeen duuna munkarin waa munkar ama inkaar la inkiro raawigu waxaan uu warinayo taas inkaar la-aantii inkaarkaasoo yanaaluhu kan isagu dee gaabnaadee martabadaa sare ka gaabnaaday gaadhayo oo intuu uga yimaado kalabo khada kalabo kaflo ama xifdi xumo badan hadhow lagu tiriyo wixii uu la gooni noqday inuu munkar yahay wa kullu shardin fi saxiixi yushtarad fi da siwa taqsiri cinda manfarad buni haddaba wa kullu shardin shardi kasta oo fi saxiixi saxiixa isagu ahaaday oo shuruuddii shanta idaynu soo marnaya yushtaradu waa la shardiyayaa fii daa kan imaka aan haynee xasankaa waa loo shardiyayaa oo itisaalu sanad waa loo shardiyayaa cadaaladii ruwaadda waa loo shardiyayaa shaduud la-aan waa loo shardiyayaa cilla la-aan waa loo shardiyayaa maxaan la shardiyahayn oo in yar dee taasa siwa taqsiiri gaamidan imaka aan sheegnay xagga dabdiga waxaan ahayn oo xasankii mee saxiixii dabditaama loo shardiyayey dabdigaa dhan looma shardiyayo kan laakiin waa inuu dabdi raawigu leeyahay waa inuu xifdi leeyahay maha ruux aada u sayulxifdi ama kaflo badan kaa ma aha kaasi riwaayadiisa xasan ma noqonayso waa inuu leeyahay laakiin heerkaasun baanu gaadhsiisnaynoo kana waa dabdi taama kana dabdi inuu xasilo kana dabdi taama inuu xasilo intaa taqsiirka xagga dabdiga ayuun baan loo shardi ahayn oo dee waxa weeyaan xasankii loo shardiyayay saxiixa si aan loo shardiyayn oo kaas unbaa isaga xasankii dee ah tiisi waxa kale shardi buu u yahay kaas cinda manfarad waa dadkii horeeyey ee culimadii fadnigan ahayd agtooda oo farad macnaa taqadama wasabaq kale inaan hore noo soo iraragna ala arkaan rasuulkuba salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisii saxiixa anaa faradtukum calى اxawd oo ceeliyadiina idinka sii horeynaysa xawdka ayaan ahay waatan ducada janaazadaba ay ku jirto ilmaha yar markaa uu dee dhinto yari ku dhinto allahuma jcalhu low farada wasalafan labaweyhi farad ugaba yeel manaa laftiga farad maha dee ti maka halkan tafriidka iyo baabkeedee tafsiirka iyo waxyaalaha kaba imanaysay ama ifraad baabkii ahaa tacadi ahayd imaka halkan bimacnaa sabaq weeyo dadkii culimada ahaayee fadnigan ehelkiisa iyo ayimadiisa ahaayee kutubtiisa dejiyee horeeyey iyaga agtooda farqiga udhaxeeya صaxiix iyo xasan xagga shuruuda waa intaa dabdiga waxa kale waa iskaga mid kolleyna taasi waxay aada waadix ugu ahayd ee tacriifkii xaafid ibnu xajar sharx nukhba uu kuwa tacriifiyo marka صaxiixii kasoo hadluu in badan kaba soo hadlay inuu kaba cabire fain khafa dabdu fahuwa xasanu lidaati bs wixii kale waa halkii hore kuu taala dabdigun hadduu intaa hore ka yar yahay de xasan lidaati buu noqonaya taas buu sheegaya wa kulu shardin shardi kasta oo fi صaxiixi صaxiixa isagu figiisa ahaaday ee shuruuddii shantahayda yushtaradu isna waa la shardiyaya shardiga fida kan xasankaa waa loo shardiyaya siwa taqsiir fi dabdi wey taqsiir xagga dabdiga kaasun oon dee صaxiixa shardi u ahayn laakiin kan isaga dee martabadiisa mooye cindama faro dadkii horeeyey culimada agtooda ee fadnigan ehelkiisa waxaysu taabaca ضaciifa muctabar faxasanu ligayrihi wahuwa nadar ma lam yakun lituhmati bاlkadibi aw الshuduudi faاnjibaaruhu ubi hada اladii min gamdihi qad intadaa man xaqaqa اlxusna wajaءa bاlmurtadaa halkana wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala inoo sheegayaa noocii labaad ee xasanka oo صaxiixu labuu u kala baxayey صaxiix ligayrihi iyo صaxiix lidaatihi bal xasankuna labuu u kala baxayo ayuu ukala baxayo xasan ligayrihi xasan lidaatihi markaa صaxiix lidaatihi wuu inoo horeeyey صaxiix ligayrihi weli kamuu hadlin de marka aصaxiix la yidhaahna inta badan fardigan kaamilku ku dhacayo waa nooca sare صaxiixa lidaati buu horta kuba dhacaya xasan haddii la idlaaqana xasankan lidaati bu ayuu kuba dhacayo sixadan ama xasannimadan baa waxay ka imanaysaa sanadkan ayay kaba imanaysaa ama kuwan ligayrihi la odhanayo kama iman oo isaga kamay dhalan sixadii ama xasannimadii waa wax kaloo kabay oo xoogeeyey iyo isagii markii laysu geeyey ayay inooga soo baxday sixadan ama xasankan iminka wuxuu soo horreysiiyey xasan ligayrihi daciif markaa saxiix ligayrina uu inoo sheegi marka wuxuu uhi sheekhu isagoo masaladaa inoo sheegaya waxaysu meelo taabaca uu raaco uu raaco xaggii riwaayada xadiiskan weeye addaciifa kii daciifka ahaa muctabarun raawi muctabarun raawi ictibaar gala oo waana dee alfaad uljarxi watacdiil way inoo dambaysaa ruwaada ama yugtabu xadiisu iyo yustashhadu bihi iyo waxyaala sidaasa saalixulictibaar yaa idhahan weya waa maraatibta hoose ee marka la eego jarxiga iyo tacdiilka ama maraatibta hoose ee iyadna alfaada tacdiilka labadaba way nooguba iman doontaa way isku yar dhowaanayaane raawiga waxa weeye ujeedadu maha raawi fisqigiisi muuqday ma aha raawi been lagu tuhmayo iyo taas maaha ama been sheega xadiiska laguba yaqaano waa raawi ama bal matalan xifdigiisi ayaa xun oo dee hadiyo goor markaa waxaan ka baqaynaa axaadiistiisan dee kol haddii xifdigiisi xun yahay inaanu sideedii warin waliba xifdi xumidaasna mid kaflo xadeed gaadhaysa oo wixi ay ka qaalib noqdeen maaha sanadkii ayaaba in iyadu raawiga yaanu daciif ahaaninle inqiaac uu kuba sugan yahay xaggii sanadkii tadriis ama irsaal baa ku sugan raawigan baaba raawi ikhtilaad kuba yimi ah ama waxa weeya raawi majhuulul xaalka lagaba cabira ama mastuurkii ayaaba sanadkii kuba sugan bal umuuraha caynkaasa weeye dacfigaa soo dhowe aan adkayn weeye haddaba dacfiga caynkaasa markuu xadiidku u daciif yahay haddii raawi kale oo ictibaar usuubadaa raaco oo kaa isaguna yaanu ahaanin rijaashii saxiixa rijaashii xasanka yaanu ahaanin le waaba dee ruux kale oo kaa majhuululxaalka ama mastuurka xadiiskiisi haddii waxyaale xoogeeyaan waa xoogeysanayey inqidaaci iyo marka iyo tadriis iyo waxyaalahaasi markay isnaadka kuba suganya inqidaac iska saaran iyo taasabay ahayd kan sayulxifdiga ama ikhtilaadkiisa iyo waxyaalaha loo daciifiyey ee waxaan loo daciifinaya cadaalo xumo ama kalabo kaflo ama khada iso aad iyo aada u badan iyo ama been lagu tumayo heerka aanay ahayn haddaba kacaynkaasi markuu kii daciifka ayo dacfigiisu isaguna dhowaan raaco faxasanu ligayrihi oo markaa taas dacfiga adigu kaas uu raaco fahuwa markaa waxa weeye xadiidkaas imaka xadiidkaa dee daciifkii warinayay ku kaloo muctabari ku raacay xasanun ligayrihi xasan ligayrihi weeye oo xasan ligayrihi ayuu noqonaya waxaan filaya kitaabka kale waan kuwa soo aragnay waana masaleyin badan aan soo aragnay dacfigan baa laba qaybood ay u kala qaadaan dee marka dambe abyaada waa la qabayn doonaa mid waxa weeyaan waa dacfi kaba imanaya tuhme been lagu tuhmayday ama dee ruux matruuka kay odhan jireen been baa lagu tuhmayaa fisqigiisaa muuqda qaladkiisa aada u fara badan oo dee waa nin faaxisha qalada kafladiisa badan ama dee fisqi daahir uu leeyahy taasi dacfigaasi haddii dee kan mid kaloo lamida iyo mid kaloo lamid iyo mid kaloo noocaasi uu ku raaco isma kabayaan iyagoo isma buuxinayaan xadiidku waa daciifkiisi un dacfigu hadduu kaba imanayo irsaal sanadkii dhacay tadliis sanadkii kuba sugan bal markaa inqidaac yaroo kuba sugan ka imanaya ikhtilaad raawi o raawi mukhtalid oo sidiisa kale dee siqo u ahay laakiin ikhtilaad ku yimi baa sanadkii kuba sugan wuxuu kaba imanayaa raawi dee nin wax ka badan baa wax ka wariyey wax xumaanoo dusha lagaga ogiyey ma jirto laakiin cadaaladiisii baadinada in baa laga jaariyey oo mastuurka yidhaahaan ama majhuul xaal ayaaba kuba sugan oo dee kaas oo jahaalada dee iyadu bal markaas mastuurkiibaaba kuba sugan waxa bal matalan raawi dee xifdi xumo lagu sifeeyey ayaa iyadna xadiidkii warinaya oo ka baqanayno xadiidkii inaanu xafidin haddaba haddii ku kaloo laba mid ah ama dee wax weyn ka yar xoog badan ama laba iyo calal aqal saddex iyo dee isagii lamida ay ku raacaan oo iyaguna xadiidkii ay warinayaan waa is adkaynayaan is xoogeynayaan oo markaa xadiidku xasan likayrihi buu noqonaya taa bal markaa waa xaysu meeloo taabaca uu raaca daciifa daciifkiio dacfigiisu noocaha isaguba uu hadhow usoo saari doonaa ka kale muctabarun raawi ictibaar gala usubada istishaad inuu waxa weeyaan waxa weeye uu taabic noqdo ayuu usubadaa mashahid taabacana waa xadiidkii buu la wariyey weye oo xadiidkii ninkaa hore warinaya sidaa daciifka u ah ayaa nin labaadoo muctabari weeye ama wax kaba badan faxasanu fahuwa xadiidkaasi xasan ligayri weye wahuwa xadiidkaasna markaa xadiidkaa xasan ligayrihi nadarun ay markaa ama wahuwa dee ay ixtijaaj huba dhasto xag hoose kuwa fasiraya xujaysigiisa la xujaysto la daliishado lagu camal falaa uu xujo yahay nadarun ay nadarun sadiidun weeye waa nadar ama ra'yi sawaab ah cinda ahlilcilmi oo macnaa waxa weeye dee agtooda culimada ya balba ama barhkood aan nidhaahnaba xadiidkan xasan lidaati horta xujo weeyo taa waynu soo maray kan xasan ligayri naasabkiisu waa daciif waxoogeeye loo helay caadum loo helay oo daciifnimadiisi taa kaba tagtee isaga naftiisa in la xujaystaa wuxuu leeyahay waa nadar waa sawaabuu kaba cabiray inta badanna marka nadar sawaab lagaba cabirayo oo marka dee la raaciyo wax kale wasfi kaleo macnaha sii tilmaamaya nadarku inta badan ra'yi iyo dee macaani kale iyabuu keenaa wahuwa nadarun ay wahuwa ixtijaajkiisu nadarun ay nadarun sadiidun waa ra'yi toosan oo dee culimada agtooda markaasba ama culimada intooda badan qowlkoodba ay de inooga soo naqliyeen walow barhkood dee kalaam isaga halkaa ka keena ay jiraan maa lam yakun lituhmatin bilkadibi aw shuduudi fainjibaaruhu ubiwey haddaba dacfigaas dee dacfi kastaa ma kabmo dacfi kamayo mid aan kamin baa jirta dacfi inkastoo caadid isaga lamida loo helay aanay waxba dacfigaasi suulayn baa jirta haddaba wuxuu leeyahay waxaysu taabaca daciifa muctabaran faxasanu ligayrihi weeye maa lam yakun haddaanu ahaanin bal macnaa dacfigiisaas ninkan lituhmatin tuhmaysi been lagu tuhmayo aanu ahayn raawigiisa bilkadibi been lagu tuhmi aw shuduudi ama shaadnimo oo ujeedadu waa keligiibuu la gooni noqdo waxaana waa wax shuduud ah oo bal markaasoo iyada taas haddii wixii waxaa shaadka a yahay ama shaad oo dee anwaacdii daciifka ama ninkanba raawigii been lagu tuhmayo caadidkan ku yimi ma kabayo ma xoogeynayo oo dee shaadkana wixii ka badnaa ayaaba khilaafsan oo waxba dariiq kaloo daciifoo ku raacay shuduudkii kama suulinayo raawigii haddii been lagu tuhmana isaga mid kaloo lamida ama ku dhow oo xadiidkii ku raacay ama dhowr kaloo isaga lamid oo ku raacay iyada taasi waxba waxa weeyaan ma kabayso oo niyada xadiidkii taas kuma kamayo xasan ma noqonayo maa lam yakun waa xasan haddaanu ahaanin dacfigani lituhmatin bilkadibi aw shuduudi fainjibaaru kabtaan uu kabmo xadiidka caynkaasa ee raawigiisa uu kaa yahay ama daciifka caynkaasi inuu kabmo ubi abaaba ay taalaa dee laakiin bilkadibi baa shadriga hore ah kolley sibaanay ku wada imanayaan ubi waa la diiday oo culimadu way manciyeen kaasoo way hor joogsadeenoo macnaha majmuuca duruqdiisani ma keenayso inuu xoogoobo oo xadiid xasana noqdo kol haddii dacfigiisa uu waxaa ka dhashay ee dacfiga suulaya waa dacfigaa irsaal iyo tadliis iyo ikhtilaad raawi iyo satrigii iyo ama jahaladaha xaal iyo waxyaalaha kaba yimi bal markaas ama suu-ulxifdi ah dee taas aan dee xad aflo lagu tiriyo aan ahayn ama daafigan kale ma kamayo w marka wuxu uhi hada kan muxuu ishaarayaana isagu sheeku waa waxaan inoo soo hormarayo xadiidka xasankaabuu laba inoogu qeybiyey mid isagu lأna hada qasurat rijaalhu fi lxifdi duna munkarin yanaaluhu wakulu shardi fi صaxiixi yushtarid fi dati wtaqsir cinda mfrad waa kii uu ku tacriifiye waa xasankii lidaatihi midna tacriif labaad buu inoo sheegayo waxaytu taabaca ضaciifa muctabar faxasanu ligayri labadan buu inoogu kala saaray xadiidkii xasankaa xasan lidaatihi xasan ligayrihi tii buu ishaaraya wuxuu leeyahay haadaa kan haddaba imika aan kuu sheegay ee aan kuugu soo qeybiye xasankii ee labada qaybood aan kugu kala saaray alladii kii weeye qad intadaa uu ka saaray oo uu ka siibay min qibdihi galkiisii man ruuxii ama imaamkii xaqaqa taxqiijiyey alxusna xadiidka xasanka ama xasannimada taxqiijiyey oo wajaa qasriga waa iska luqa un iyo wasankee wajaa lana yimi bilmurtadaa qowlkii laga raaliga ahaa laba yimi ee xagga labada noocba wax jamcinayaan beydka iyada wuxuu ina leeyahay raximah llahu tacaala horta xasanka tacriifaad kala duwan baa lagu tacriifiyey barhkoodna kitaabkii kale ayaan kuba soo aragnay khadaabi baa tacriifiyey ibnuljawsi baa tacriifiyey waxa weeyaan tirmidi baa tacriifiyey qolooyin kalena way tacriifiyeen tacriifkoodaasna tacriif naqdi ku yimi iyo ictiraad buu ahaa marka ibnu salaax markii uu yimi isagoo isu geynaya hadaladoodii ayuu laba tacriif ama laba nooc u kala saaray xadiidkii xasankaa tacriifyadoodii kala dunaana uu ku kala xambaaray marka tii buu sheegayaayo wuxuu leeyahay tacriifkan labada sidan laynoogu kala tacriifiyey labada noocna ay kala soocan yihiin midna kaa xasan lidaatii la odhanaya midna xasan ligayrihi waxa weeya de waa ibnu salaax oo kale oo alfiyada ciraaqina kitaabkiisa nadmi ay u ahayd ayaa isagu taxqiiqa iyo taqsiimka iyo kala saarkaa lahaa oo isagu bal markaa tacriifyadoodiina shamlinaya anwaacdiisina shamlinaya ama tacriifyada kale midba jaanib buu ka tacriifiyey jaanibkii kale ayaa ka maqnaa xataa jaanibkaa uu tacriifinayaaba dhici karta intiqaadin xataa jaanibkaasna kagaba yimaado oo bal qolooyin kale tacriiftoodu mid aan dhammayn bay ahayd ibnu salaax se tacriiftan dhan ayuu kuma tacriifiyey waa ibnu salaax buu leeyahy markaa haddaba ti wey laftiga intadan haddii la idhaha intada sayfa dee seeftiibuu galkii ka saaray weeyaan oo galkiisii uu kaba siibay markaa imika tanna wuxuu leeyun dee markuu ictiraadaad kan badanee kuba yimi iyo isagoo martabo laba martabo udhaxaysa aho yar qumuud uu kuba jiro oo xataa tacriifyadii kalena aanay suulin suu xataa ibnu salax kaba cabiray ruuxii oomana bal inuu helo halkan tacriif dhan oo wixii hagaag uguba fahmo xaqiiqadiisii u tasawuro aan tacriifyada kale lagaba helahayn ayuu isagu yimo markuu dee si fiican u kala dhigay ee u caddeeya labadana u kala saaray seef kalaysnayd oo galkii laga saaray oo markay hagaag u muuqatay oo wax waadixoo daahira noqotay oo kale ayuu noqdayba marka haadaa imika taqsiimka aan kuu soo sheegay labadii alladii kii weeye qad intadaa min qibdihi qad intada uu intada uu ka saaray min qibdihi galkiisii uu ku jiro dee imika ictiraadadan kuba yimi tacriifyadii kale kaba horeeyey wax qarsoon oo kale ayuu ahaa man ruuxii xaqaqa isagu taxaqiijiyey alxusna xasannimadka ama xasanka tacriifiyey si fiicanna uga tacriifiye wajaa laba yimi bilmurtada qowlka laga raali yahay labadiiba inoo shamlinaya taas ictiraad iyo waxyaalahaasna aan lahayn hadaladoodiina iyo tacriifyadoodina ku kala xambaaraya waxyaalaha kala duwan kaasba weeye marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waakhiru lqismayni duna alwali waalwalu saxiixu canhu muctali in lam yakun awalu saaxiba duruq wain yakun saxaka lowlaa an ashuq buuri marka wuxu uhi waaakhiru lqismayni waa labadii xasankeena haynay labada qismi kooda dambe duuna alawali ka hore mid ka waabsan weeye oo xaggii rutbada oo xasan ligayri iyo xasan lidaatihi midna waa xadiid sidiisa xasan u ahaa midna waa xasannimo ka timi durug kale oo loo helo oo kabtay waa wax la kabay maaha wax sidiisa xasan u ahae daciif buu ahaa la sidaas daraaddeed bal markay dee haddii aan ixtijaaj egna aan saa kuba dayno walow dee ibn lqadan oo kale xaafid xajarna waa si uu ishee noocan dambe xasan ligayrihi ay kaba dhigaan si daciifkaba ay dhahaen fadaail acmaal iyo waxyaalaha caynkaasa in loogu camal falo haddii xadiidka صaxiixa ama dee aayad qur'aana adigu shaahid ama camal dee mustamir acmaaltii muslimiinta kamid oo xoogeynaya aanu jirin dee in waxyaalaha kale lagu camal falo mooye axkaamtii caadigayd inaan loo dariishan dee isagu xaafidna marka dambe uu yeelanayay bal kolley ibnu qadaan iyo qowlkii uu ahaa labada xagga marka la eego xujaynta iyo camalkii isku mid haddii aan kaba dhigno laakiin markay martabo noqoto xasan ligayri baa ka martabo hooseeya xasan lidaati markay tacaarud yimaadana dee waxaa la horreysiinaya xasan lidaati o xasan ligayri laga horreysiinaya intaa weeye shadriga hore oo wuxu uhi wa akhiru lqismayni labadan qismi ee xasanka kooda dambe waa xasan ligayriye dayni taasaa tacriifka inoogu dambeeye ayaa duuna duuna awali ka hore mid ka hooseeya oo xaggii martabada kaga hooseeya weeye wal awalu ka hore waa xasan lidaati adeeg asaxiixu saxiixiiba canhu ay calayhi isaga muctalin mid ka sareeya ah iyadna muctalin dhahoo muctalaha o dhan bal markaa saxiixii baa ka sareeya oo maxay tahay ujeedadu de haddii xasankii labadii nooce uu noqday xasan lidaati uu martabada hore leeyahay haddana markay xasan iyo saxiix noqoto saxiixa ka sareeya saxiixa ayaa ka horeeya dee taa waa kii marka hore bayna soo yidhi waduunahu insira litarjiixina ku markaa hore tacriifinaya xasan lidaati waa waa ka hooseeya laakiin wuxuu intan u soo celiyay inta hadalkiisii hore aan kama fahmne si uu noocii saxiix ligayrihi noqonayey uu halkan inoogu sheego oo nooc markaa xasan asalkiisu ahaa oo inta la kabay oo la xoogeeyey saxiix noqday taas buu doonayay inuu inoogu sheego ee hadalkan iyada inuu xasan uu ka martabo hooseeya saxiixa markii horeba waataan kuba soo aragnay beytkii ugu horreeyey nooca xasanka wal awalu ka hore oo waa kan xasanka lidaatiga lagu magacaabaya ee asaxiixu saxiixi waa xadiidkii saxiixa ahaa ayaa canhu ay calayhi isaga muctarid mid ka sareeya ah oo ka horeeyo dee taas ah oo isaguna martabada dee ka hooseysuu noqonaya laakiin waa goorma in lam yakun haddaanu ahayn alawalu ka hore oo waa xasan lidaatiye saaxiiba duruqin duruq mid u saaxiib oo ujeedadu asaaniid mutacadida mid lagu wariyey aanu ahayn wain yakun hadduu ahaado ka hore oo waa xasan lidaatiye saaxiiba duruq uu yahay oo ujeedadu dariiq buu xasan lidaati ku ahaa dariiq labaad oo lamidaan helay ama hadday ka yar hooseyso duruq tacaduday sida laba saddex dariiq oo kalean u helay oo iyadna xadiidka naftiisii lagu wariyey duruq buu yeeshay markaa xasan lidatin kuma joogaye hadduu saaxiiba duruq noqdo maxaa dhacaysaa saxa saxiix buu noqonaya wain yakun hadduu yahay saaxiiba duruq uu noqdo saxa waa saxiix noqonaya ka lowlaa an ashuq waa kadalika ka xadiidi lowlaa an ashuqa xadiidkii lowlaa an ashuqaba weeye oo isagu saxiix ligayrihi dariiqa tirmidi marka la eego kuba ahaa marka maxay inoo soo baxay maka halkan dee xasan lidaati iyo xasan ligayri uu inoo soo kala saaray saxiix lidaatina hore inuu soo marro waa kii shuruudii lahaa nooc kalaa jirto oo saxiix ligayrihi ah kaa saxiix ligayrina muxuu yahay asalkiisu waa xadiid xasana oo duruq tacaduday loo helay duruqda tacadudayna shardi maaha inay cadad badan noqotee hadduu xadiidku xasan lidaati dariiq ku ahaa oo dariiq kaluu isagana xasan lidaati ku noqonaya aynuu heloo labaad uun labadoodii way isadkaynayaan oo saxiix ligayrihi buu noqon laakiin haddaanu dariiqa kale la sinayn isagii kaasi uu la sinaayo uu ka hooseeyo oo dee uu ka martabo hooseeyo ama iyada duruq tacadudaan u baahanaa oo isadkaysa noocii xasan ligayriha noqonayay oo kale dabadeedna kii xoogeyso adkayso saxiix ligayrihi gaadhsiisa taas baan u baahanaynaa haddaba kaa isagu asalkiisu xasan lidaati ahaa duruqdiisa ay tacaduday saxiix ligayrihi buu noqonaya dee kol hadduu saxiix ligayrihi noqdo inay in lam yakun alawalu saaxiiba duruq buu idhaa xadiidkii saxiixa ahaa ee isaguna dee bal markaas de waaba la sinaanaya oo saxiix iyo saxiix walo dee kala yar martaba hooseeyaan oo sixa daatada kitaab sanadka kaba timiyo sixa ka timi majmuucu duruq aanay isku mid ahayn halkaa kala yar hooseeyaan weli marka wuxuu leeyahy in lam yakun haddaanu ahaanin saxiixu waa ka sareeya kaa hore haddaanu ahayn alawalu kaa xasan lidaati saaxiiba duruqin waa hadal dhan markaa hadduu saaxiiba duruq yahay maxaa dhacaysa wain yakun hadduu noqdo saaxiiba duruqin ama bal waxa weeyaan duruq tacadudan loo helo saxa saxiix buu noqonayaayo saxiix ligayri buu tegaya wadalika ka lowlaa an ashuqa waa xadiis lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaki cinda kuli salaat xadiiskaas tirmidi markan joogna un weeye nin maxamed ibni camr ibni calqama la yidhaaha aa wariyey isaguna abi salm ka warinay abi salm abi hurayra bal labada kale waa rijaashii saxiix dee abi hurayra iskaba daaya abi salmna waa rijaashii saxiixe ninkan maxamed ibni camr ibni calqama waa nin cadaala isaga iyo dee sidqi lagu yaqaanay oo arrintiisaa siyaanadiisi iyo cadaaladiisiina culimada qaar ay u tawsiiqiyeen xagga kale si xifdigiisu ma ahayn heer sare ma ahaynoo aimada qaarkood baaba intay sayi-al xifdi ku sifeeyeen jaanibkaa kaba daciifiya marka xadiidkaas dee ninkani sidqigii iyo jalaaladiisa kale iyo cadaaladiisana waa loo tawsiiqiyaa kolkol xifdigiisna waa xunyo barhkood baa xaggaa u tadciifiya xadiidkiisa sidiisa xasan daati buu noqonaya markaa tirmidi baa sanadkaasi ku sugnaayo markaan tirmidi eegno laakiin xadiidka maxaa dhacday duruq ka sarreysaaba lagu wariyo xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariya isagu sanadkooda kuma sugneen acraj abi zinaad can ilacraj can abi hurayra sanad asaxal asaaniidba lagu sifeeye asaaniidda abi hurayra ayaa lagu wariyey marka marka bukhaari iyo muslim aan joogna waa saxiix lidaati laakiin riwaayada tirmidi baa xasan lidaati noqonaysa riwaayadii tirmidi xasan lidaati ahayd de marka dariiqan ka sarreeya baan u helay iyaduna way xoogeysanaysaayoo صaxiix ligayrihi buu noqonaya oo markaa xadiidkani saddex misaal buu noqonaya xasan lidaati waa u misaal yahay صaxiix ligayrihi misaal buu u yahay صaxiix lidaati misaal buu u yahay xaggu laakiin ka kale waa ictibaaro kala duwanoo markaan kitaabka tirmidi un eegno sanadkii ku wariyey aynaan wax kalena la eegin dee dariiqa maxamed ibnu camrin baa ku sugan waa xasan lidaati dariiqii tirmidi un baan haynaa laakiin waxaan eegaynaan milcsanaynaa xadiidkan bukhaari iyo muslim inay ka wariyeen can ayrihi buu inoo noqday ama markaan dee bukhaari iyo muslim kooda eegin iyo sanadkaa kale waa saxiix lidaatihi bal markaasoo amsiladii baa inoogu wada kulmaya waana nooca kabanku si uba yimaado iyo kabniinkani marka wuxu ui wain yakun saxa kalowlaa ana shuqay duuna صaxiixayn اladii fi sunani lلnasaءi wالtirmidiyi اlmutqani kada abu dauda id yarwi ضaciif in yanfarid fahuwa calىa ra'yi yunif buri marka wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala صaxiixayn baltaa axaadiisooda horeyn usoo maray duuna صaxiixayni labada صaxiix wax adduunkooda ahaaday macnaa waa axaadiisa labada صaxiix ku sugan waxa ka hooseeya aladii xadiidkii fi sunani sunanta isagu dhexdeeda kuba sugan oo linasaa'iyi sunanta nasaa-i iyada u sugnaato waa sunanu nasaa-i watirmidiyi sunanta tirmidi leeyaha xadiidka kuba sugan ee صaxiixi ama dee kuba suganna waa mid ka hooseeya axaadiisa صaxiixin ama labadaa kitaab ka hooseeya tirmidigii almutqini isagu waxa weeye ama dee waxa weeye dee isagu mutqinka ahaa haddaan isaga kuba sifayno walow dee markaa haddii dee almutqani la yidhahdo waa kitaabkiisii dee hagaag uga shaqeeye dabdiyo mutqankaa lafdiga sunanna taas baaba yar qaabili kara dee waxa weye marka shadriga iyo shadrigaan eegne kadaa saas oo kale waxa ah oo isaguna dee abu daawuud oo isaguna kitaab sunan uu leeyahy bal markaa saddexdan kitaab ee sunanta ibnu maaja isagu waa ka saaray oo dee kolley culimadii hore intooda badan ibnu maaja way kaba sooci jireen oo axaadiisa daciifkaee zawaa-idiisa ayaa badan oo ka badan kuwan kale oo dee sida suyuudiba alfiyadiisa kuba yidhaaho mar dambaa ibnu daahir iyo ay intay ku dareen bay qolooyinkii kalena ay ku raaceen dee bal markaa ama xagga taraajimta kutubta kuwii u dejiyeed ama kutubtan kalabe bal wuxuu leeyahay un imaka halkanu sheekhu inoogu sheegaya raximah llahu tacaala axaadiista sunanta kuba sugani waxa weeye axaadiistii saxiixayn ee dee iyagu markaa iyagu de way ka hooseeyaan oo way ka martabo hooseeyaan in sababtuna waxa weeye kutubtan sunanta a'imadii lahayd ismay laasimin xadiida saxiixa un inay sheegaan xadiidka saxiixi waa ku sugan yahay mid xasanna waa ku sugan yahay mid daciifina waa ku sugan yahayoo markaa martabadoodu walow kutubta haddee culimadu dee markaa mashhuurka ay tae la ictimaadsado haddana axaadiisteedii dee maraatibtaas saddexda ay leedahay waxa aada daciifina kolkol waa lagaba helayaa kutubtaas axaadiis xataa wadci lagu tilmaamay baa kutubta lagaba helayaa barhkood markaa waxa ay tahay way ka martabo hooseysaa tii saxiixayn way ka martabo hooseysaa bal taas baa uu imika halkan masalada ama uu inoo yidhi oo sunantii la martabo maaha saxiixayn sababtaanay ula martabaayna iyagu marka horeba sixa ismay laasimin saxiix iyo xasan iyo daciifa axaadiistoodna way leedahay waxaanay u baahan tahay ruuxii axaadiis kaba qaadanayay de haddii uu isagu ehel u yahayna inuu sanadkood iyo wixii eeguu markaas saa ku kala socdo haddii kalena ayimadii uu laabmo axaadiista intay ka hadashay bal tasxiixooda iyo taxsiinkood iyo tadciifkeedna maanta maxfuudka uu inoo yahay iyaga dib ugu laabmo ee inuu xadiisun saa u qaato qaala rasuululahi un saa kuba yidhaah ama saasun uga camal falo dee taasi meesha ma taalo waayo suurtagalba xadiidkani xadiis aada u daciifa inuu yahay oo dacfigiisu aadba uu adag yahay bukhaari iyo muslim laakiin taa way kaba duwan tahay marka duuna saxiixayni labada saxiix waxaa duunkooda ah oo ka hooseeya aladii kii fi sunani sunanta iyadu kuba sugan sunantii dee linasaa-iyi watirmidiyi lmutqani haddii kitaabkiisa aan eegno ama isaga mutqinkaa nasaa-iyo tirmidiyo u sugnaatay kada abu daawuda iyadna waxaa la mid a sunantii abi daawuud lahaa ayaa laba mida abi daawud buu laakiin wax raaciyey kolley nasaa-ina hadal buu raacin doonaa maxaa haddaba kitaabkan abi daa-uudba iyo isagii dee ay ugaba hooseeyaan aminka abi daawud oo kale idcile yarwi uu warinayaa abu da-uud o waxa weeyaan idani waa litacliil waana waxyaalaha martabadiisa dee kitaabkiisa hoos u dhigaya marka saxiixeyn loo eego weeye ma haddee tirmidiga inuu kahoos kaho- ka hooseynaye addaciifa daciifkuu warinaya in yo farid hadduu gooni noqdo daciifkaasi uu baabka keligii ku sugan yahay ama mawduucan dee isaga un uu kuba sugan yahay fahuwa markaa xadiidkii daciifkaa isaga abi daawuud agtiisa calaa ra'yin ama yunifu mid ka sareynaya weeyo ka horeynaya calaa ra'yin waa ijtihaadkii culimada iyo aaraadoodii iyo ijtihaadaadkoodii xadiidka daciifkii dee huwa daciif marka min alxadiidi awlaa min ra'yi rijaal waaye isaga abi daawuud iyo dee siday kaba soo naqliyeen imaka halkan oo isaga ka horeynaya oo maxay tani tahay waa abi da-uud bay axaadiistiisa inoo sheegayaan culimadu abi da-uud baa wuxuu sameeyey horta dee baabka markuu soo dhigto abwaabtana isagaa dejistaye waa kitaab ugu talagalay dee axaadiistii axkaamtana inuu ku ururiyo in axaadiisana lagu camal falo la xujaysto isagaana dee kutubtan axaadiis marka la eego dee sunanta iyo markaa xataa saxiixeyn iyo axaadiista axkaamta waa kitaabka ugu badsaday ee ugu badan ayaa wuxuu ku dadaalaa baabka ama wixii ku soo arooray ama mawduuca iyo tarjamada u dhigtay wixii ku soo arooray axaadiisa ka ugu xoog badan inuu wariyo taasu ku dadaala horta laakiin maxaa dhacaysa haddii aanu baabkii xadiis qawiya ama saxiixa aanu kuba sugnayn uu baabkii xadiida daciifi uu jiro xadiidkaa daciifka mooye wax kale uu waayo uu soo dhiganaya oo yarwi abu da-uuda aqwa ma wajad uma daciifa xayu gayrahu faqad marka markuu waxa ugu uu helayo ka ugu xoog badan buu horta dhiganaya haddii laakiin uu waayo xadiidka daciifa mooye wax kale uu waayo mawduucii uu soo dhigtay ama tarjamadiiyo baabkii uu soo dhigtay kii daciifkaa buu warinaya ama dee saxiixintaa may ahaynoo xadiidkii saxiixa bay ku gaabsanayeen waana umuuraha dee martabadii imika dee sunanta ka hooseysinayse dib uga dhigtay dee martabadaa kutubtaas sixadeeda la islaasimiyey bal markaa taas wey iyo farida muxuu wadaa balaqbada mayawan kuba celin kada abu daud abu daudna waa saas oo kale xadiida sunantiisa ku sugani way ka hooseysaa صaxiixeyn waxa kuba sugan maxay tahay idcila yarwi waa warinaya abu daud adaciifa xadiidkii daciifka buu kitaabkiisa ku warinaya iyo farid hadduu daciifku gooni noqdo oo macnaa waa maxay baabka ama mawduuca xadiidkaa daciifka ayuunbuu helay xadiid kale oo imika xoog leh oo ama saxiixa ama xasano uu xujaysto uu baabkan u daliishado ayuu waayey kaasun baa taala markaa uu soo dhiganaya waayo fahuwa markaa xadiidkii daciifka ahaa waa xadiidka daciifkii yunifu ay yartafic wayaqa weye mid ka sareynaya oo ka horeynaya weeye abi daawuud agtiisa calaa ra'yin wa calaa ijtihaadi rijaal aaraadii culimada iyo madaahibahoodii iyo ra'yigoodii ee xadiidka daciifka ayaa kaba horeynaya bal markaa taas weeye oo abi daawuud bay markaa taasi tahay usluubka ama kitaabkiisa wuxuu ku wariyo wanasaa-i yukriju man lam yutalaf cala اطiraaxihi fakud nahja salaf markaa bal kale casharka halkaan ku dayn doonaa beedkan waayo way noo dhammaanaysaaba sunantee marka wuxu uhi wanasaa-iyu nasaa-i yukhriju wuxuu soo saarayaa warinayaa man shaksi ama raawi dee lam yu'talaf aan laysku waafaqin cala اطiraaxi tuuritaankiisa la tuuro oo la daciifiyo aan layskuba waafaqin ee fakud qaada haddaba adigu aalibkan cilmiganow nahjo salaf dadkii horeeyey dariiqoodii iyo nahjigoodii bal adigu qaado kolley xagga hoosena dee sharaxu wuxuu idiin dhigtay in abi daud risaaladiisii wixii kuba soo arooray uslub kitaabkiisa wixii kuba sugnaayo wuxuu kaba aamusayo halkaas ayuu dhigtay meelo qaarkood dee ictiraado waabay iska yar muuqan karaan oo dee kolley khilaafka intan ka yar weyn ee imika taa wakti uma hayno idinkaa eegan doono kolley kitaabkii kale iyo wixii aan idhina la muqaaranayn doono halkaa kale masaladaas bal markaana se ee waxaad qaadataa adigu nahjo salafi dadkii hore waxa weeyaan dee inaga horeeye fannigan iyo cilmiganba ahaa dariiqadoodii maxay ahayd xagga mawduuca kutubta markay caddaynayaan nasaa-i saasay yihaaheen eebelqaado kolleyna dee maaha waa nin baaruudi la idhaabu ay dee kaba soo naqliyeen hadalkan ay kaba soo naqliyeen muxuu yahay tanna bal waa usul ay leeyihin waa isilaaxa nasaa-i nasaa-i wuxuu warinayaa raawigan hadday culimmadu isku raacaan inuu daciif yahay uu matruuk yahay xadiiskiisa ma soo saarayo laakiin haddaan heerkaa aanu gaadhin oon dacfigiisa la isku raacin waa warinaya waxaa markaa taa la moodayo de daahirka cibaaradani ay tahayba aad inay madhabtiisu dee tasaahul badani ugu jiro uu kasii waasacsan yahay kuwa kale oo markaa wax daciif badan uu wariyo ninkii dacfigiisa hadii la isku raacin inuu ka tegaya marka aan dacfigiisa la isku raacin in kastaba hala daciifiye xadiidkiisa uu warinayo bal dee ciraaqi baa raaciyo walow ana ibnu salax laba socon madhabun muttasic waa madhab ballaarhan oo waasico fadfaada waxaana la og yahay kitaabka nasaa-i kutubtan iyada sunanta ka ugu daciif yar weeye xadiidka daciifana isagaa u yar raawi daciifana isagaa u yar isagaa taas oo aad buu uga intiqa badan yahay kuwa kale isagaa raawi daciifana ugu yar xadiidka daciifana isagaa u yar marka xaafid ibnu xajar walow dee nin baa kalaamkan lahaaye wuxuu leeyahy ijmaacu sidan loo qaatay ma aha ijmaac khaasa weeyaane maaha ijmaac dhan ma aha oo ijmaaca khaaska wuxuu leeyahay ragga nuqaada ee axaadiista ayaa waxay isugu jiraan dee nin mutashadida oo ad adag iyo oo aad u mutashadid oo adna aqalda ruuxa ku daciifiya iyo ruux muctadila dabaqaadkaasay leeyihin marka arrintiisu maxay tahay iyagina bal labadii dabaqada ahaayee nin mutashadida nin muctadila markay isugu jireen ahla naqdina ahaa ilaa ay isku raacaan dacfigiisa dee kan mutashadidka un qowlkiisa kolkol qaldo yar ninkii ku daciifinaya ugama tegayo oo misaalaan buu soo qaataa yaxya alqataan iyo cabdiraxmaan ibni mahdi yaxya waa nin mutashadida cabdiraxmaan ibnu mahdina waa nin imaamo muctadila de markaa waxay dabaqadaa marka la joogo haddii yaxya daciifyo uu imaamkani uu tawsiiqinayo iyada taa kama tegayo waa ijmac markaa khaasa marka lasoo dhaafo yaxya ibnu maciin iyo axmed ibnu xambal oo kale axmed waa muctadil yaxyana xaggana waa mutashadid buu kuba yahay ilaa isku raacaan markaa taas oo kale haddana bukhaari iyo marka abu xaatim araazi la eego taasoo kale weeyaano waa ijmaca khaas oo dabaqaadka nuqaada ee taa isugu jira ayaa haddii dee labadaa isku dabaqda ahaa midkood kii mutashadidka uu daciifiyo kii kale laakiin uu tawsiiqin markaa kama tegayo si haddii ay isku raacaan waa ka tegayaayo waayo axaadiis badan iyo ruwaad riwaaya ruwaad badan oo ay abi da-uud iyo tirmidi iyo ay xujaysteen buu isaga kaba tagaa bal waxaa kitaabkiisa kolkol rag dee rijaasha saxiixayn kumida kuwa heerka sare yaanu noqonin be ayuu iska ilaaliya o iskaba dhowraa isagaana ugu yaroo markaa maaha inuu madhab siyaasa yahaye waa arrintu ijmaac khaasa weeye ee wax kale ma aha wannasaa-iyi yukhriju man lam yu'talaf cala iraaxihi fakud qaada nahja salafi dariiqii salafka xagga umuuraha caddaynteeda dariiqoodii mar markaa ijmaac waxaan leenahay iyo itilaafkani waa itilaaf khaasa ee mahma mid caama kutubta kale sunantana waa ka xadiidka daciif yar yahay waana ka rijaal ruwa dacafaa yar yahay wallah subxana watacala alhamdulilahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calى ashraf اlmursaliin sayidina wamolana muxamed nabiy lmiya wcalى aalihi wasaxbihi ajmaciin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أبيادي نقول بيسي وحا وشيخو كغسو الله رحمه الله تعالى سننتا إيو خاصة صدحا كتابي أبي داود إيو ترمذي ابن إيو مركع النسائي inay kuwaasi bal xagga rutbada saxiixayn ay dee soo raacayaday ka hooseeyaan oon ay la martabo ahayn sababta aanay ula martabo ahayna dee walow markaasi waa axaadiistooda iyagu amsixa aanay islaasimine bal markaa martabada ka hooseeya ay yihiin iminkana halkan wuxuu inooga bilaabayaa uu inooga sheegayaa labada beydee hore kutubta masaaniida lagu magacaabo iyo balse lagu tartiibiyo iyo rutbadeedu waxa ay tahay inay sunanta ay la siman tahay iyo inay kaba hooseeyaan taas baa waxa weeye uu halkan inooga sheegay marka bal sabxada dee casharkan maanta filbilmasaaniidi kaba horeysa faa-ide uu tadriibu raawi kasoo naqlinaya shaarixu oo faa-ida qaala fi tadriib tadriibkuna waa kitaabkan suyuudiya tadriibu raawi la ydhaah isaguna nin abu jacfar ibn zubayr la yidhaahaa bal marka la eego xagga shantan kitaab ee muslimiintu siuu kaba cabira ay isku waafaqeen ictimaadkooda waa bukhaari iyo muslim iyo saddexdan marka ibnu maaja lagaba reebo sunanta ah iyo muwada oo isaguna bal markaa taa hadaladiisaas baa meel waxa yar dhacay markuu bukhaari iyo muslim kaba hadlay saxiixayn abi da-uudna uu yidhi isaguna xagga marka leega axaadiista axkaamta xasrinteeda miise inuu ku leeyahay oo de waxaan keyrkii ku sugnayn oo xaggaas kaba sugan yahay tirmidina marka leego sinaaxadan xadiisigaas ama xadiiska maraatibtiisa iyo ruwaadiisa waxa ugaba hadlaya isaguna uu halkaa cid kale aani la wadaagsan ayaa waxaa dhacay waqad salaka aqmado tilka almasaalika wa ajalaha na cibaaradu maan doonaya kelima dhacsan marka tadriib loo laabmo kelimadana dee markay imika dhacday waxay noqonaysaa waxasi wixii maqsuudka ah waxa ka duwan lagaba fahmayo oo tirmidi ayuu yihi weli tirmidiyi fii funuuni sinaacati alxadiisiyati maa lam yushaariku kayruhu waqad salaka marka hadalkan daahirkiisu waxa weeye waa inuu tirmidi un kaba sii hadlayo laakiin kelimada ka dhacday halkan waxay waayo kutubtan shanta ayuu mid kastaba bal miisada gaar ku leeyahy sheekhaasi sheegaye وqad salka النasaaئiyu أkmada tilka الmasaaliki وajala waayo waa kitaab isagu dee sunantana baa adee laakiin wuxuu la dheereeyey isaguna inta badan xadiidka cilooyinkiisa iyo waxyaalahaas oo u ihtimaamaa duruqda kala duwan iyo xadiidku leeyahe muujinaysa ciladiisana uu la yimaadaa marka halkan un salaka dabadeeda faacilkeeda aya annasaa'iyu sida tadriibkaba kuba sugan walow xataa dabcadii hore kitaabkana cibaarada ay dhacsanayd wuxuu uhi naadimku raximah اllahu tacaalى فذو المسانيد بأن يفرد ما لكل صاحب فعل مؤمما وهي تجي على حروف المعجم وقد تجي بحسب المقدم فذو المسانيد أي فيلي كتب السنن كتبت السنن يعني كصوب بحني وكما هذي بل مركا وحصور راعي حق مرتبة هي الرتبة كصور راعي ذو المسانيد masaaniidda kii uu saaxiibka ahaa waa kutubta masaaniidda ama musnadiyaasha la yidhaaho ayaa xaggii martabada iyo rutbada ku soo xiga sunantii oo soo raacaya oo markaa kutubtani way ka martabo hooseeyaan kutubtii sunanta ahayd maxay haddaba masaaniid uu yahay ama dee kitaabkan musnadka lagu magacaabaya bi-an yufrada ba-du waa suurayn buu ula yimi oo waxa weeye bal suuradii musnadka ayuu inoo suuraynayaa musnadku inoo sheegayaa waxa mowduuciisu yahay wadalika bian yufrada in la gooni yeelo weeye maa xadiidkii likulli saaxibin saaxib kasta ama saxaabi kasta xadiidkii u sugnaa ee uu isagu warinayay gooni la yeelo oo baab gaar ama dee isaga gooni looga saaro axaadiistii kale saxaabi kale warinayay ee faci waxaad xifdida adugu almuamama waxaa loo qastaya waa takmilow nintan siduu shaarixuba leeyahay bal markaa horta beytkan laba arrimood buu inoogu wada ishaaray midi waxa weeye dee fadulmasaanidi fayali asunan waa tan cibaaradan baan soo qadartay oo sunantii waxaa ku soo xigaya dulmasaanidio masalada hore waxa weeye kutubtan masaaniida la yidhaaho haddee uu kutubta ugu waaweyn uu kaba mid yahay musnadka imaam axmed ama ugu mashhuursan ee taasba uu kaba mid yahay kutubtaasi xagga martabada iyo rutbada sunantii imika aan ka soo baxnay way ka hooseeyaan maxaa dee rutbada taasna keentay waayo waana cibaaradii waduunahaaba iyagu kaba cabirayeen labada kitaab ee labada alfiyaba bal markaa waxaa taasna keenaysa kitaabkan sunanta ah wuxuu u baabde u yaala ama mowduuciisu yahay waa kana waa kitaab mubawaba baa baab baa la dhiganaya markuu baabkii dhigto cunwaankii dhigto dee ninkan kitaabkan sunanta alifaya waxaa ujeedadiisu tahay xukunkan uu cunwaanka kaba soo dhigtay wixii daliilka u noqonayay inuu sheego ee daliil waxaa markaa loo daliishadaaye la daliishadaana waa xadiis bal markaa quwo leh oo ama saxiixa ama xasana hadduu daciif yahayna daciif kabmay oo dee wax xoogeeyey loo helay ah kaas baa istidlaal gala ama xujo noqda dee markaa kol haddii waxa weeye uu xukunkan uu soo sheegay daliilkiisii uu markaa soo dhiganayo axaadiisa taasi waxay keenaysaa inuu doorto oo bal markaa dee xadiiska uu halkan soo dhiganayo xujada u suubata taas iyada weeye waa sunanta markaan eegno ama masaaniid markaan eegno isagu taa iyagu may ahayn abwaabna may dhigan xukum intay soo dhigteen cunwaan ahaan ay doonayaan daliilkiisii loo dariishanayay ee xukumkan dee loo xujaysanayay inay dhigtaane ujeeddadoodu waxay ahayd uun saxaabigani axaadiistii uu warinayay bal wixii ay kari dee ay u suurtogelaysay inay halkan ku sheegaan inay sheegaan oo sidaa daraaddeed bal markaa iyagu dee inikaladani istidlaal iyo ixtijaaj dariiqii xadiidkan usoo qaadan waxay usoo qaateen uu yahay bal saxaabigan xadiisyadii uu lahaa ee isaga dariiqiisii laga wariyey inay sheegaan iyagu markaa dee umuuraha kuwa kale ay ahayd inay ilaaliyaane xagga inay dee bal doortaan ka u suubanayo xujo iyo midba midku ka xoog badanya inay sheegaan taasi iyaga markaa hadafkooda iyo ujeedadooda may ahayn taas baa markaa waxay keentay kutubtan masaaniidda la yidhaah inay ka martabo hooseyso kutubtii sunan tahayd markaa taasi waa mowduuca guud laakiin maxaa jira qolooyinkii masaaniidda lahaa walow sidaa asalkoodu yahay rag iyagu wixii ay warinayeen aada ugu dadaalay aadna u fiirsaday oo bal wixii ugu mudnaa wixii baabka aan saxaabigan lagaba warinayay soo naqliyo inta badan iskaba daayay umuurihii dee dacfi adag iyo ama wadci iyo waxyaalahaasi ay kuba sugnaayeen oo wixii iyagu asalkoodii ahaa mawduucu ka horaaba ahaadee laakiin dad intiqal ha ahaa sida imaam axmed iyo oo axaadiistiisa uu isagu la gooni yahay uu saxiixeyn kala gooni noqday kama derajo hooseeyaan axaadiista abi daa-uud iyo tirmidi iyo ay bukhaari iyo muslim la dheeriyiinee zawaa-idooda ah kama derajo hooseeyaan waxaa kaloo iyadana dhacay dadkaa iyagu asxaabu sunan ee kutubtaa sunanta ah ee abwaabtale iyagu alifay barhkood inay ama tasaahul kaba dhacay oo axaadiista daciif iyo bal awqaada qaarkeed kuwa mawduuca ay soo arooriyeen oo ama tasaahul ama awqaada qaarkeedba macrifadoodoon aada u sarrayn dee waxyaalo u dhuuntay oo iyagu markaa ay iyagu soo naqliyeen oo macrifo la-aan ay ugu soo dareen ama macrifadooda neer ka ahayd iyadoo dee bal markaa ay dacfi badan ama wadci jiro taasna iyadna way dhacdo ujeedada labada dhinacba kuwa aan dee umuurahan keenay taqdiimka ama in la kala horreysiiyo iyagu ka baydhay oo ama mid musnad loo isagu axaadiisii isnaadkiisa soo xushay ama mid kitaab sunana lahoo halkaa tasaahul iyo waxyaalo kaba dhaceen oo anuu dee martabadii sunantu ay lahayd uu markaa kaba hooseeyo labaduba way jiraanoo markaa ma aha dee wax idlaaq guuda ma aha oo asal ahaan la odhanayo kitaab kastoo sunani uu ka martabo sarreeyaa kitaab kastoo musnadah kitaab kastoo musnadna waa ka martabo hooseeyaa kitaab kastoo sunana masalada hore taa weeye waana cibaaradan unfadulmasaniid iyo dee waxa weeye isaguba suu kaba cabiray fayali sunana fii rutbati sixati dulmasaniidi oo sunantii waxaa kusoo xigaya martabadii sixada ama quwada kutubtii masaaniidda ahayd masaaniid haddaba maxay tahay waa kan inoo suureeyo waa qeybta labaad ee beydka inoogu sugan oo kitaabka musnadkii dee kutubtan imika agteena kuba badani inteena badani aan aragnay waatana waxay dhiganayaanba baabu dahaara baabu salaat baabu soom ama kitaabu soom bay dhiganayaan markaa axaadiistii baabkaas u daliilka ahayd ama dee laga qaadanaya axkaamihii kala dunaaya kita baabkaas la dhigtay ama kitaabkaasi lahaa ayay soo aroorinayaan taasna waxay keenaysaa axaadiistii dee isku mawduuc ahayd meel inay ku urursanaato in saxaabi asxaabtiina dee inaan xadiis kasto saxaabi kastaba axaadiistii si gooni loo saarin ay isku dhex jiraan amaa musnadku intuu dhigto musnadu abibakrin ayuu axaadiistii abibakar warinayay ee adigu mawduuc kasta ha lahaato iyagoo aada u kala tagsan oo waxay kala markaa dee loo daliishan karaa ama laga qaadan karaa ay kala fog yihiin oo laba baaboo aada u kala durugsan ay ama laba kitaaboo aada u kala durugsan ay ku kala sugnaan lahayn haddii kutubtani kitaabkani abwaab uu ku alifan yahay ayuu meel keliya kusoo aroorinaya saxaabiga axaadiistiisiiba horta keenaya haddana saxaabi kale u guurayayo axaadiistiisii haddana saxaabi kale taas bay masaanidu tahayo musnadka imaam axmedba waa saasoo dee horta abibakar buu axaadiistiisii uu ka warinaye sheegaa ilaa sideetameeye xadiis buu soo dhigta abibakar leeyahay makru abibakar kaba baxo marka axaadiistaasi way kala fog yihiin mawaadiicdoodi iyo waxyaalahaasi way kala durugsan yihiinba haddana cumar buu dhiganaya markuu axaadiistii cumar ka baxo cusmaan dhigan oo cali dhigan marka dambena dee bal tartiibo kale iyabuu ku socaa ama dee kolba magaca kale ayuunbuu qaadanaya markaa wuxuu yihi fadulmasaniidi ay fayali waxaa kusoo xigaya sunanta xaggii rutbada dulmasaniidi masaanida kuwa saaxiibka masaaniduna waxa weeye an yufrada in la gooni yeelo maa xadiidkii la gooni yeelo ama xadiidkii likulli saaxibin saxaabi kasta u sugnaaday oo laga gooni yeelo kuwii keyrkii ahaa ee saxaabada kale ay warinayeen taas ay laga gooni yeelo oo halkay kuwa hore abwaabtu kitaab fulan kitaabu salaat iyo baabu kada ay kaba ahayd kan noocii abwaabta ama dee kitaabka shabahayay wuxuu noqonayaa musnadu fulan hebel musnadkiisii buu noqonayaa iyadoon abwaabtii inna iyo mawduucii xadiiska aan la eegin eefaci waxaad xifdida adugu almu'amama waxa loo qastayo ee ujeeddadu ay tahay xifdi intani waa iska takmilown kaalka hoosena adugu wuxuu bal kitaabka daarimi oo dee xataa arbiciinka nawowi dhacay inuu musnadka daarime ay kaba cabireen ibnu salaxna waxa weeye uu kaba cabiray isaguna markuu halkan joogay daarimi musnadkiisa uu kaba cabiray ayuu hadal kuba sugan buu sheegayaa ictiraad ibnu salax kuba yimi iyo ciddii la midka ahayd ee kitaabkan musnad kaba cabirto isagu musnadyaashan sida musnadka imaam axmed oo kale maaha waa kitaab waa maanta waa madbuuce abwaab leh oo baabbaab buu leeyahay ede masaanida waxay ugu tiriyeen un male axaadiisiisa in badan musnada walow axaadiis aan musnad ahayna uu wariyo taas bay ugu tiriyeen bal markaa taas buu sheegayaa daarimina xagga hoosu magaciisa idiin sheege laakiin beydku alfiyada ciraaqi kasoo naqlinaya mooye beydka labaad ayaa muxuu yihi bukhaari baa markii uu soo gaadhay nacyigiisi macnaa waa nin ay isku dabaqo ahaayeen bilaadda khuraasaanna way isku bilaad bay ahaayeen de dadkii dalab iyo cilmi adugu taas ku kulmayna way ahaayeen ee suxbo weyni kaba dhaxaysay markaa dhowr sanadood baanu ka geeri horeeyo markii bukhaari loo soo sheegay geeridii daarimi cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu fadli tamiimi ayaa muxuu ihi in tabqa kelimaan uga jeedaa uun halkeena dhacday oo kutubta kale kaba duwan in tabqa tufjac bilaxibati bacdahum wafanaau nafsika laa aban laka afjacu macnaa waa beyd uu bukhaari tiriyey ama uu is markii uu geeridiisii u maqlay haddii aan dee beydka loogaba horeyno inshaadun ahayn uu soo qaatay dee uu markaas bal markii geeridiisii uu maqlay abd markaa cabdullaahi bnu cabdiraxmaan idaarimi markaa cibaaradana in tabqa tufjac bilaxibati waa haddaad noolaatood sii joogto kolleyba dee nin xabiibkaaya ayuunbaaba lagaaga nixinayaa oo laguu sheegayaa geeridii markaa laftigan bacdahum waa sida kitaabkan dee dabcadan iyo tii ka horeysayba dhacday markaa siyar aclaami nubalaa oo dahabi leeyahay iyo tahdiibu tahdiib oo xaafinu xajar leeyahay labadaba tarjamada uu ku leeyahay waxa weeyaan daarimi labadaa kitaab iyo muqadimada fatxulbaariya hadyusaari la yidhaha isaguna marka dambe uu bukhaari dee kita muqadimadaba dhammaynaya laakiin bukhaari dee tarjamadiisa uu kuba dhex jiro ayaa waxaa dhammaantoodba halkaa bacdahum dabadood wa bacdahum bedelkeeda waxa ahayd kulahum oo lafdigooda wuxuu ahaa waliba nasir aclam nobala iyo tahdiibu tahdiib dabcadan dee markaa imaka dabcaadka dabcadii hore maahae dabcadan dee kolley risaala lagu madbaceeyo waa dabca muxaqaqa sir aclam nobalana waa dabdisanta iyadna in tabqa tufjac bilaxibati kullihim taas bay ahayd oo bacdahum ay ahayd dhammaantoodba dee haddaad sii noolaatood sii joogto un dadkii axabadaadii ahaa dhammaantood kalba midunbaa geeridiisa laguu sheegayo fajacasi ku iman wafanaau nafsika laa aban laka afjacu laa aba laka afjacu halkaasna ah wafanaau nafsika bedelkeeda iyada muqadimada un weeye hadyusaari waxaa dhacay wabaqaau nafsika laa aba laka afjacu laakiin kollay dee nusqada aadna in taxqiiq adagna may helin nusqadan fatxulbaari aynu ahnayno ama muqadimada in siyar iyo tahdiibu tahdiibna san imika inoo taalla ayuunbaa dhacay laakiin haddii saariba iyadna lafdiga fanaa-u bedelkeed baqaa-u nafsika ay dhacday adugu tani waa wax tasxiixaan wanaan uga jeedo wahiya taji calaa xuruufi lmucjami waqad taji bixasabi lmuqadami markuu inoo sheegay masaaniidda mowduuceedu wuxuu yahay rutbadeedu wuxuu yahayna uu inoo sheegay labada masalaba ayuu ka hadlayaa culimada kutubta masaaniida alihi bal markay tartiibinayaan iyadaa horta mid weeyaan oo midide way ka wada dhaxaysaayo saxaabigani axaadiistii uu lahaa wixii uu sheekhani ka warinayay meel buu kusoo sheegayaa oo iyada tadaakhul ma jiro taasi waa wax ka wada dhexeeyo haddii ka dee musnadkii baaba mawduuciisu taa yahay laakiin xagga saxaabadii sidee loo tartiibinayaa tartiibta saxaabadee sida loo kala horreysiinayaba iyagu saddex arrimood ama saddex dariiqo ay leeyihiin dariiqada koowaad waxa weeye in asxaabtii rasuulka lagu tartiibiyo xuruufta mucjamka oo imika laguma bilaabo dee sidaa kuwii hamse ka bilaabmayey sida aabi laxmi oo kale waa kay ugu horreysiiyaan kuwaas haddana ubay ibnu kacab iyo anas iyo usaamo iyo dee adugu kuwa sidaasa markay hamsada dhameeyaanna wixii ba ka bilaabmaya sida bilaal iyo ay kaa wadaan ilaa ay ya-di ka soo gaadhayaan kuwaasi waa mid oo waa dariiqo sida dee dabaraaniba mucjamkiisa weyniyo ay dadku ku tartiibsan yihiin ama ruwaadan saxaabada ay ku tartiibsan yihiin oo iyadu waa mid waana ta ugu sahlan xagga helitaanka xadiiskii aad kaba helayso dee saxaabigii haddii aad garanayso xadiiskan warinayay waxaad dooranays doomanaysaa un halkii dee xuruftii mucjamka intaad raacdo sida kutubtan luqada oo kale ama taraajimta halkii magaciisu kuba sugnaayo markaasaad halkaa ka baadhan dariiqo labaadna way jirtaa iyadna laba usii kala baxdo in bal sida dee ay u kala mudan yihiin lagu kala loogu tartiibiyo oo mudnaantiiba laba xaalo noqoto midi barhkoodu waatay eegeen qabaa-ishii bay ku tartiibiyeen qabaa-ishiina waxay u horreysiiyeen dee bal masalan xaggii fadliga si loogu kala horreeyo rasuulka ilaahay loogu kala dhowaayo bani hashim dadkii ahaa waa si ayay horreysiiyeen haddana waxay ku tartiibiyeen qabaa-ishan dee qor markaa ay ruwaadani ka soo jeedaan siay rasuulka ugu soo kala dhowaayeen ayay u kala horreysiiyeen oo taasna waa qeyb iyo qolose iyagu kuba tartiibisay oo bal markaan kuwo kale maxay ku tartiibiyeen oo siday xaggaa u kala horreeyeen waa xagga dhawida rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kuwo kale waxay ku kala u tartiibiyeen waa saxaabiga asxaabta xagga fadliga say uu kala horreeyeen ee uu kala mudnaayeen ee mudnaasha ay xagga u kala lahaayeen bay ku tartiibiyeenoo horta waxay ku bilaabeen tobankii jannada loogu bishaareeyay dee saxaabadii ugu fadliga badnaa tobankai axaadiisoodii markay dhameeyeen haddana wixii reer beder ahaa ee axaadiis warinayay halkan ku sheegayeen bay soo dhigteen haddana ahl alxudaybiya dadkii markaa islaamay dee waqtiyadaa dambe ee ama intii u dhaxaysay ee xudaybiya fatxi oo haddana dadkii muslimadii fatxi adugu markay taa wadeen ayay haddana soo gaadheen asxaabtii yaryarayd ee da-doodu yaryarayd ayay soo gaadheen marka qolooyinka